Barasaabka ismaamulka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif ayaa maanta ka warbixiyay xaaladda abaarta ka jirta ismaamulka. Maxamed Aadan Khaliif, gudoomiyaha ismaamulka Mandheera, ayaa sheegay in afartan iyo siddeed qof ay dowladdiisa raashin gaarsiisay bishii hore. Waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda ismaamulka ay waddo biyo-dhaamin.
abaarta eh, sidaad la soconayseen eh, dhulka dhibaatada farabadan ay jirtaa Em, s- eh, sidaad la socoteen eh, s- afartii roob oon soo dhaafnay 2020 kasoo bilaab ilaa eh, roobkii aan soo dhaafnay mandera countiga roob fiican lama helin Em, re- dhibaato fara badan ay jirtaa dhinaca ku saabsan arrimaha eh, biyaha arrimaha cuntada arrimada eh, coolada Eh, dhibkaasaan rabna inaan maanta aan u sheegno eh, dadweynaha reer kenya iyo madaxweynaha ra- maxaa la dhahaa ra- william ruto inuu as as- wax laga qabto county ahaan wax badan aan aan haynaa county ahaan waxaan bixinay cuntada ku saabsan ilaa afartan iyo sideed qoos aan siinay cuntada bishii lasoo dhaafay watatanka watatara kalena aan sameynaynaa ilaa boqol iyo sagaashan iyo laba centaraad biyaan u dhaaminaynaa Ehm, waqtigana sidaad u socdo il- il- roob haddaa ilaahay keenin eh, laa taqnadu min raxmatillaah ma ma quusanin nicmada ilaahay laakiin dhul dhib- dhibaato fara badan ay jirtaa Wa- waxaan rabnaa insha allahu inaan aan dadaalno Barasaabka ayaa sheegay in dowladda ismaamulka ay ku dadaalayso in gaajo aan loogu dhimanin ismaamulka. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay shacabka in ay istaakuleeyaan.
inaan aan dadaalno reer mandheerahaan aan dadaalno dadka nala haajiiraan aan halkooda aan fiirino oo dowladda keli aan la fiirinin maxaa waaye dad qaraaban yihiin qaraabahan aan nahay jiiraan aan nahay dadkan dhibaysan oo nala degan inuu maslacadooda aan fiirin aan rabnaa Eh, sidaad la soconaysin hadda waxaan dirnay subcounty administrators iyo village administrators iyo iyo eh, ward administrators aan dirnay waxaan rabnaa inaan lasoo qoro dadkii dhibaysan oonan la degan siduu aan ilaalino inuu dadkayna oo waqtigaan xaadir oo dhib badan oo geeradii uu uu ku sabab ah gaajo inay ku dhiman doonin insha allah waan dadaalaynaa laakiin waxaan rabnaa inaan reer mandheer ahaan naftayna ogo ciidan saarno dadkii dhibaysan oonala degan aan soo sheegno oo aan wax la qabanno Eh, dowladdana insha allah waan dadaalaynaa Eh, dowladda hor- korana waan u sheegnay central governmentna insha allah beri shir aan qabnaa Eh, m- eh, madaxweynaha ku-xigeenka maanta message noo soo diray Eh, waxaan insha allahu rajo ka qabnaa inuu tala fiican meeshana kasoo bixi doonto
Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, Ismaamulka Mandheera.